koonti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybtii saddex boqol iyo kow iyo afartanaad ee barnaamijka tubta nabadda oo aan toddobaadkan ku lafaguri doono muhiimadda maalinta caalamiga ah ee haweenka qaybta ka ah howlaha badda ee international day for women in maritime oo sanad walba siddeed iyo tobanka bisha mey laga xuso adduunka oo dhan xuska maalinta caalamiga ah ee haweenka qaybta ka ah howlaha baddu waa maalin aad muhiim ugu ah haweenka adduunka gaar ahaanna kuwooda ku lugta leh howlaha badda maalintan ayaa timid kadib markii dowladaha adduunku ay garwaaqsadeen baahida loo qabo in taageero loo fidiyo haweenka faraha badan ee qaybta ka ah howlaha badda kuwaas oo la kulma dhibaatooyin isugu jira noocyo kala duwan maalintan caalamigaahi waxaa sidoo kale ay tahay munaasabad looga faa'iidaysto sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadaha iyo aqoonta haweenka caalamka ee ku aadan howlaha badda dalkeenna soomaaliya markaan eegno waxa ay maalintan caalamiga ahi nagu dhiiri gelinaysaa inaan xoojinno fursadaha kala duwan ee haweenka iyo gabdhuhu ay ka heli karaan howlaha badda sida inay noqdaan maamulayaal hagayaal amaba siyaabo kala duwan ay uga shaqeeyaan gaadiidka badda iyo horumarinta manaafacaadsiga badda haddaba si aan wax badan uga ogaano howlaha haweenka soomaaliyeed ee arrimaha badda ama maritimeka ayaan waxaan waraysi la yeelannay fartuun maxamed ibraahim oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya gaar ahaanna qaybtiisa qaabilsan arrimaha badda waxaana aan ugu horreyn weydiinay bal inay noo sharaxdo sababta ay u dooratay inay ka shaqayso arrimaha badda gaar ahaana arrimaha amniga ee badda iyo haddii ay jiraan caqabado ay la kulantay haween oo soomaali ah waxaan u arkay inay aniga horumarkeygana dhiirigelin u tahay dumar badan oo ayakana ku dhiiran oo jecel inay dhankaas ka shaqeeyaan aan tusaale u noqon u noqon karo ama aan dhiirigelin karo in meeshaas ka shaqeynta culumta badda iyo maxaa la dhahay sectorka amniga oo badda aysan saas u cusleen oo waxyaabo badan gabdhihii hore soomaaliya aada u qaban jireen ee ay ka mid tahay hadda waxaa jira soomaaliya gabdho badan oo booliiska badda ka shaqeeya hadda oo loo tababaray oo si fiican uga qayb qaata dhanka sugidda amniga badda oo haddii ahaan lahayd immigrationka dadkan qaxootiga kasoo qaxay wadamanka carabka dadkeena tahriibayo iyo dadkeena soo gelinayo wadanka muqadaraadka iyo waxyaabaha sharci darada ah in laga hortago badanaa dadka falladambiyeedka sameynayo badanaa ragay u badan yihiin laakiin markii laga hadlo dhanka dadka uu nagu soo qaxayo ama qaxootida kasoo galayo badaha ama dadka taariibayo badanaa dumar iyo caruur baa ku jiro marka waxaa muhiim ah mar walba in la helo dumar u tababaran xuquuqda aadanaha ka hortaga jinsigii tacdiyada dumarka loo geysta ee dhanka badda iyo in shuruuc si sharciyan loola tacaamulo dadkaas qaxootiga dhibaatooyinka carabta kasoo qaxay khaasatan wadamanka yemen iyo syria in si nabadle wadankeena ay boodka kusoo degaan oo wixii faladambiyeed oo ka dhanne xuquuqda aadanahana laga hortago marka dumarka howlahaas aad bay ugu fiican yihiin aadna waa hadda waa loogu tababaraa inay amniga badaa ka qayb qaataan amniga badaa waxaa kaloo ku jira oo aada u muhiimsan ilaalinta shuruucda caalamiga ah amniga ee badda marka waxaan isleeyahay waa fildi aad oo dhiirigelinaya dadka oo dumar badanna looga baahanya inay ka shaqeeyaan mustaqbalka fartuun waxaan loo yaqaano blue economy ama soomaali ahaan dhaqaalaha buluuga ah ee baddu waa fursad aada u baaxad weyn oo lagu horumarin karo kororka haweenka ka shaqeeya arrimaha badda marka sidabay haween fara badan oo soomaaliyeed ay qeyb uga ciyaari karaan amaba ay qeyb uga noqon karaan horumarinta dhaqaalaha buluuga ah ee dalkeenna amaba blue economy
straatiijigsa ama meel fiican ka haysta waayo wadamanka markii loo fiiriyo baddeena haddii aa fiirisid boqolkiiba sideetan maraakiibta adduunka baa maro dhanka redsiga markii loo fiiriyo marka fursad badan baa badeena ay haysataa markii loo fiiriyo wadamankan kalo africa fursadaasni soomaaliya waxaa is leedahay weli si fiican ugama faa'iidaysano maadaama wadankeeni uu weli dagaal kasoo kabanayo xoogeena ugu badnay waxaan gelinay amniga dhulka iyo sidaan u horumarin lahayn dhibaatooyinka tacdiyada ka dhaca dhulka laakiin badda boqolkiiba boqol waa lagama maarmaan waana dhaqaalaha aan isleenahay soomaaliya way ugu bixi kartaa baahida abaaraha way kaga hortagi karaan iyo shaqaaleysiinta dad badan baa anaka wadankeena shaqaalo la-aan haysaa culumta baddana waa meesha keliya oo jaamacad xitaa aan u baahnayn inaad uga soo baxday meelaha qaar oo u baahan waxaa la dhahay vocational training ama xirfad tababaran uu qofka oo horumar uga gaari karo marka in dalkeena laga hirgeliyo institutiono ama maxaale meelo lagu barto culumta badda oo laakiin qaab oo training ama vocational training camal leh oo dadka loo lagu qasbin inay jaamacad uun uga soo baxaan oo hadda dad badan baa ka shaqeeya laakiin xirfadooda kor loo sii qaado haddii ahaan lahayd baarista badda haddii ahaan lahayd ilaalinta badqabka badda inaan baddeena qashin lagu shubin bcause badda waxaa ku shubto wax adiga kugu soo laabanayo marka environmentigana in aad wadankeena aad looga taxdiro also in la sameeyo fursado badan oo maalgashi ah oo dadkaas maalgelin loogu sameeyo in maxaa dhahay kheyraadka badeena kasoo baxo oo si caalami loo iibiyo sida wadamanka kale waxaa kaloo fursado badan ka banaan dhanka shidaal soo saarida iyo maareynta dekedaha sida hadda usoo sheegaba maraakiibta adduunka boqolkiiba sideetan isku gooyshta waxay martaa badeena badanaa dekadaheena kuma soo xirtaan sababo la xiriira amniga laakiin haddii dekadaheena kor loo qaado oo shaqaale badan la abuuro oo fursado badan dhankaas loo sameeyo waxaan noqon karnaa regional hub ama meel oo oo oo iskaga gooshaan ama maraakiibta ay kusoo xirtaan adduunka markii ay caalamkaas kale usii ugu dambeyn fartuun maxaad kula talin lahayd haweenka ama gabdhaha soomaaliyeed ee doonaya in ay badmaaxiyo noqdaan ama raba inay si guud uga shaqeeyaan howlaha la xiriira badda shaqo aanan dhammaaneynin oo kala duwan marka in aanan marnaba bulshada macnaha hadaladooda aanan caqabad ay ku noqon dumarkeena weliba dumarka dacda yar oo mustaqbalka fiican leh adduunka haddii aa fiirisid hadda gabdhaha seafarka aad ay ugu soo bateen badanaa anaka maxaa ladhahay wadankeena ma qabno maraakiib badan oo hadda oo oo bixiso maxaa ladhahay ama sameyso maxaa ladhahay shipping cargoga iyo iyo maxaa ladhahay seafaraska ama tourist ma qabno maraakiib ah laakiin waa yeelan doonaa ama culumta badda haddii aa soo baratay xitaa inaa soomaaliya bas ka shaqaysid ma wadamo kale adduunka baa fursad ka helaysaa oo oo aad meelahaas ugu baahan dumar uga shaqeeya marka inay bartaan ay ku dhiiradaan ay aad u raadiyaan waa meel aad iyo aad u wanaagsan waa isleeyahay mustaqbalkan waxbay u tari karaan wadankeena ayakan meel oon shaqo la-aan uga dhaceynin ay noqon kartaa caqabadaheeda waa iska badan yihiin sida meelaha kaleba caqabadooda u badan yihiin laakiin waxaa aaminsanahay dumarka soomaaliyeed waa dumar aad u karti badan waa dumar aad u caqli badan waxaan isleeyahay caqabado kasta oo jiro markaas qaab looga hortago ama uga uga soo kabsadaan way heli karaan laakiin in mar walba ay ku dhiiradaan mar walbana mustaqbalka dhigtaan dhaqaalaha buluuga iyo cilmiga badaha inay ka shaqaystaan aad bay u mahadsan tahay taasina dhegeystayaal waxay ahayd fartuun maxamed ibraahim oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya gaar ahaana qeybtiisa qaabilsan arrimaha horumarinta badda welina dhegaystayaal waxaad la socotaan qaybtii saddex boqol iyo kow iyo afartanaad ee barnaamijka tubta nabadda oo aan toddobaadkan uga hadlayno muhiimadda maalinta caalamiga ah ee haweenka qaybta ka ah howlaha badda ee international day for women in maritime markana dhegeystayaal aanu gudubno waraysi aanula yeelanay marian hilowle oo ka tirsan wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo aan ugu horreyn weydiinay bal inay wax nooga sheegto qorshaha xukuumadda soomaaliya ay ku xoojinayso in haween fara badan oo soomaaliyeed ay qayb ka noqdaan howlaha badda iyo waxa uu yahay qorshaha wasaaradda ee ku aadan in haween fara badan oo soomaaliyeed ay ku biiraan howlaha badda horta markaa aragtida haweenka badda marka la yiraahdo macno weynay dhalaysaa maxaa yeelay badda waa kheyraad mug leh soomaali haddaan nahayna waxaan leenahay bad iyo xeeb aad u dheer waana resourciga oo ugu waaweyn waxa ilaahay ku maneysta soomaaliya sidaas daraaddeed haweenka iyo badda marka la yiraahdo badda waa culuun fara badan hadday ahaan lahayd dhinacii waxbarashadii oo aqoonti hadday ahaan lahayd dhinacii dhaqaalaha hadday ahaan lahayd dhinacii security-ga ama amniga runtii haweenka soomaaliyeed ma ku baraarugsana badda iyo culuunta badda kuma baraarugsana laakiin hadda wasaaradda oo kaashanaysa hay-adaha oo u n-ka iyo wasaaradaha kala dhexeeyo shaqadan shaqo wadaagga ay yihiin waxay diyaarisay national action balan oo ah wadiiqadii lagu gaari lahay haweenka inay ku horumaraan badda iyo kheyraadkeeda inta hadda aan soo tilmaamay runtii haweenka soomaaliyeed waa haween ma ka bixi kara xaalada kasto sida hadda aan la soconana inkastoo aysan helin kaalmooyin ama dhaqaale ama tababaro haddana kama marna inay arrimaha badda ka shaqeeyaan tusaale waxaan usoo qaadan karaa waqtigii dowladda dhexe ay jirtay waxaa jira gabdho bartay culunta badda oo ka gaara ilaa iyo ka gaara inay noqdaan kabtan ay noqdaan inay engineering noqdaan maryan marka la eego dhinaca barashada culunta badda dadaal intee la-ag ayay haweenku ku bixiyaan waxbarashada cilmiga badda mase jiraan gabdho soomaaliyeed oo hadda barta fursado badanaa ku jiro maxaa yeelay qofka biniaadanka ah ilaahay biniaadanka waa karaameeyey aqliguu siiyey haweenka waxay leeyihiin aqli waxay barteen cilmiga ay ragga barteen sida hadday tusaale aan kugu soo qaado heerka ugu sarreeya waa gabar soomaaliyeed oo markab wadaysa oo kabtan ah ayaan soo marnay xilligii dowladda dhexe jirtay hadday bartaanee jaamacadaha dalka ka bartaan ee culunta badda badda waa khayraad aad u ballaaran mug leh aqoon u baahan dhaqaalo u baahan maalgelin u baahan nabad u baahan xataa wax badan ay leedahay protectionka ama dabaashoo kale waajib waay inay qof kastoo biniaadana dabaasha barato ugu dambayntii maryan isbeddel nooceeh ayaa loo baahan yahay si loo kordhiyo amaba loo dhiirigeliyo haweenka ka shaqeeya howlaha badda haween badan oo soomaaliyeedna ay u helaan fursado shaqo oo ku aadan dhinaca badda haween marba haddii la dhaho waxaad moodaa xoogaa in iyaga oo maaragtay haweennimada lagu liido aad moodaa markaan nimaadno culuunta badda markaan nimaadnana kuma sii jirto oo maaragtay waxaa la leeyahay maba ka bixi kartaba awooddeeda ma lahan oo dadkiiaan aaminsanayn gaar ahaan ragga waxaan resource waaye deked ballaaranaan leenahay xafiisiyay leedahay waxaa looga shaqeeyaa qof walba aqoonteeda meesha ay gaarsiisantaa looga shaqeeya gabdhaha shaqaalaha hoose waaye xafiisyada lama geeyo meelaha oo lagu horumarayo tababarada lama siiyo cilmigii badda iyagoo diyaar u ah oo qaarkood u bilaaban yaha laguma gacan siiyo waa lagu liidaa waa aqabadaha naga heesto maaragtay waana lagu ceebeeyaa xataa gabar haddii la arka iyadoo dabaalanaysa ama iyadoo kalluun gaadayso wax si kala ah loo fasirayaa waa aqabadaha haweenka heesta waaye laakiin waxaan ugu talagalnay haddii ay haweenka helaan dhiirigelin ay helaan oo ay helaan shuruuc difaacdo ay helaan xuquuqda si siman ragga oo kale inay heli karaan ay helaan tababaro iyo aqoon maalgelin ay helaan gabdho ganacsataa jiro badda waxay ka mid tahay dhaqaalahay ka mid tahay dhaqaalaha in ganacsi gabdho hadda ganacsato soomaaliyeeda jirto oo gabdho u badan oo runtii ganacsada laakiin magac wakiila laga yahay ragaa wakiilka ah gabdhihii sidaas daraaddeed gabdhihii waxay ka hormari karaan ganacsiga waxay ka hormari karaan culuntii badda ay ka hormari karaan ilaa iyo waxay gaari karaan inay noqdaan dad isku filan iskuna kalsoon haddii lagu dhiirigeliyo sida hadda wasaaradda iyo dhammaan guud ahaan dowladda dhexe ee soomaaliya ay bilowday dhowrka sanoo hadda ugu dambeeyey inay helaan xuquuq la siman tan ragga aad bay u mahadsan tahay taasina dhegaystayaal waxa ay ahayd maryan hilowle oo ka tirsan wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya markana dhegaystayaal aan ku yeera nasanno hees ku saabsan doorka haweenka soomaaliyeed ee ku aadan horumarinta dalka Yeah.
dhegaystayaal intaasina aan ku dhaafno heestaasi ka hadlaysay doorka haweenka soomaaliyeed ee horumarinta dalka waxaana ay u dambeysay barnaamijkeenii tubta nabadda oo ay mar kale maanta halkan idinkala socodsiinayeen cali maxamed guutaale iyo anigoo ah fatxi maxamed axmed fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiinnaha adinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenaha facebook oo ciwaankeennuna yaha tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaargarowdaan qaybtii u dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefannada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhegaysanaysaan